بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شضى رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل من وحكى سعروي في صلاة المسافر مسافر كصلاة دي سي أي أفسليه sheekha raximahullahu tacaala fasalkan wuxuu inooga hadli doonaa axkaamta qofka musaafirka ah salaadda uu tukanayo salaadda musaafirku waxay iska leedahay axkaam axkaamtaas waxay u badan tahay axkaam rukso ah maadaama isagu mashaqo uu gelayo oo uu dhibaatoonayo oo safarkii iyo dhibaatadiisii uu la kulmayo qofka musaafirka ah waxaa loo rukseeyey aljamcu waاltaakhiir waاltaqdiim wاlqasru musaafirkii inuu salaadihii jamcin karo khusuusan duhurkii iyo casirkii inuu hal mar wada tukan karo maqribkii iyo cishihii inuu hal mar wada tukan karo waxaa kaloo musaafirka maadaama cillada mashaqo uu la kulmaayo loo rukseeyey inuu qasri samayn karo oo salaadihii rubaaciyaadka ah ee afarta ragco ahaa inuu soo gaabin karo axkaamtaas uu sheekhu marka shuruuddeeda uu inoo sheegi doonaa raximahullaahu tacaala yajuusu waxaa bannaan lahu lilmusaafiri musaafirkii waxaa u bannaan qasru lmaktuubati qasru salaati salaadda gaabinteedii ayaa u bannaan salaadaasoo almaktuubati ee la farad yeelay salaadaha la gaabinayo waxaa shardi ah an takuuna maktuuba horta salaadaha shanta ah oo la farad yeelay inay ka mid tahay waa shardi salaadaasoo weliba alrubaaciyati ee afarta loo nisbeeyey waa salaadaha afarta ragcaah salaadahaas unbaa la gaabin karaa masalan duhurkii oo kale casirkii oo kale cishihii oo kale salaadaha afarta ragcaah waa shardi salaaddu inay tahay rubaaciya waxa baxay salaaddu hadday tahay salaad hulaahiya masalan maqhribkii waa saddex ragco ma bannaana in la gaabiyo waxaa sidaas oo kale la mid ah hadday tahay salaad hunaa'iya salaad laba ragca laga tukanayo sidii salaaddii subxiga oo kale lama gaabin karo shuruuddii aanu gelaynaa marka qofku markuu salaaddaa gaabin karo waxaa shardi ah bishardi an yakuuna safaru safarku inuu ahaado shardigeeda ayuu ku gaabin karaa dawiilan safar dheer inuu ahaado waa shardi safarka dheer maxaa loola jeedaa marxalatayni laba maalin socod iyo faaktara wax ka sii badan safarka meesha qofka itijaahiisa meesha itijaahiisao isagu uu wajahayo oo uu saf u safrayo waxaa shardi ah in loo socan karo laba maalmood laba maalmood meel loo socan karo inay tahay waa shardi oo labada maalmood haddii lagu xisaabo annaga kilomitirka hadda aanu naqaano oo la isticmaalo waa ilaa siddeetan iyo shan kilomitir siddeetan iyo shan kilomitir ilaa sagaashan kilomitir in safarku uu dhan yahay waa shardi amaa haddii qofka musaafirka ah safarkiisu uu ka gaaban yahay intaas oo maalan afgooy oo kale ayuu rabaa inuu u safro meesha uu ka safrayana waa magaaladii muqdisho magaalada muqdishuu rabaa inuu ka safro wuxuuna rabaa inuu afgooye aado ma bannaano salaaddii inuu gaabiyo maxaa yaele afgooye waa soddon kilomitir iyo wax la mida marka qofka waxaa shardiga safarkiisu ilaa siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitir in safarkiisu uu gaarayo waa shardi an yakuuna safaru safarku waa inuu ahaado tawiilan mid dheer marxalatayni laba maalin socod iyo fa agtara iyo wax ka sii badan wa an yakuuna safarku waa inuu ahaado mubaaxan safar la banneeyey safarka qofku uu safrayona waa inuu safar mubaaxa yahay amaa safarku hadduu yahay safarulmacsiya maalan qofku wuxuu u safrayo waxaa weeye inuu xoolo muslim ah uu soo dhaco dad muslimiina xoolo ay leeyihiin inuu soo dhaco u safri salaaddii ma gaabin karo liannahu ruksada ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu tala galay qofka mudiica ah qofka mudiica ah oo ilaahay adeecsan qofkaasaa ruksada loogu tala galay ama alcaasi falaa ruksata lahu amaa qofka caasigaa isagu rukso ma lahan marka waxaa shardiga safarku inuu yahay safar mubaax waxaa soo gelaya safarulmacsiyaha safaru naashiza islaantii naashisada ahayd ee ninkeedii ka dhuumanaysay waa la mid iyaduna waxaa kaloo la mid ah islaantii safraysay biduuni maxram wax maxrama oo la socdaahi ma jiraan waa iska safri safarkeedu wuxuu noqonaa safaru lmacsiya salaaddii ma gaabin karto lidaalika waxaa shardiga safarku inuu yahay safar mubaax wa an yanfasila waa inuu qofku ka soocmo can suuri اlbeledi magaalada derbigeeda in kaanad hadday tahay magaaladu musawaratan mid derbi lagu wareejiyey magaaladu haddii ay tahay magaalo derbi lagu wareejiyey derbigaa in laga gudbo waa shardi amaa haddii derbigii wixii ka sokeeyo qofku musaafirku intuu ku jiro dee wuxuu ka dhigan yahay isagoo magaalada gudaheedii ku jira magaalada gudaheedana salaada laguma gaabin karo haddii marka magaaladu ay tahay magaalo musawara ah oo derbi uu ku hareeraysan yahay derbigaa in laga gudbo waa shardi haddii qofka musaafirku derbigaas magaaladu haddii derbi uu ku hareeraysan yahay derbigaa hadduu ka gudbo derbiga bannaankiisa meesha yacni ka gudubsan masallihiisa wuu dhigan karaa oo halkaas wuu ka bilaabi karaa salaaddii inuu gaabiyo salaaddii inuu gaabiyo halkaa wuu ka bilaabi karaa wixii derbigaba dhinaca ka xiga aw amase canilcumraani ama dhulka camiran dhulka camiran oo guryuhu ay ka dhisan yihiin inuu ka soocmuu isaga baxo waa shardi in kaanad hadday tahay magaaladu hayra musawaratin magaalo derbi lagu wareejiyey hayrkeed hadday tahay magaaladu haddii derbi ku wareegsan aysan lahayn sida magaalada muqdisho oo kale magaaladan hadda muqdisho derbi ku hareeraysan ma lahan mana loo samaynin magaaladu haddii sida magaalada muqdisho ay tahay waxaa shardi ah inta camiran oo guryuhu ay ka dhisan yihiin inuu ka baxo waa shardi intiiba dhismo uu baaqi yahay salaaddii kuma gaabin karo dhismahoo dhan inuu isaga baxo uu ka gudbo shardigu walidaalika dadka xujayda ah qaarkood waxay sameeyaan markay madaarka ayroboorka magaalada muqdisho ay ka safrayaan waxay sameeyaan gaabintii salaada iyo jamcintiiba waxay ka bilaabaan fii daakhili almadaar ayroboorka gudihiisay ka bilaabaan salaadda gaabintiisa oo waxay leeyihin diyaaradaanu raacayna musaafiriinaanu nahay ayroboorkii ku gaabinayo ma bannaana salaadda ayroboorka in lagu gaabiyo leanna waxaa weeye ayroboorka cumraankiiyuu ku jiraa magaaladii camirnayd ayuu ka mid yahay oo dhismihiiyu ku jiraa lidaalika airborka haddii qofku uu ka gudbo oo wax dhismo xagga ka xiga aysan jirin markaa kabacdiuu salaada gaabin karaa laakiin airborkii dhexdiisii inta masallo la dhigto qofku inuu yidhaaho musaafiraan ahay oo salaaddii waa gaabinahay ma bannaana taas leanna waxaa weeye airborka naftiisu waa dhisan yahay dhismowu meel dhismana lama rabo salaaddii in lagu dhex gaabiyo dhismaha in laga baxo waa shardi wa an yanwiya musaafirku inuu niyeystana waa shardi alqasra gaabin inuu niyeesto musaafirku waa shardi salaadda iska soo gaabi ma aha biduuni niya isagoon qofku niyeysan iska gaabi ma aha inuu niyeesto waa shardi ka an yaquula inuu yidhaaho nawaytu usalli duhra maqsuuratan waxaan niyeestay duhurka inaan tukado isagoo duhurka la soo gaabiyey wa midlu daalika waxaa la mid ah maa low nawaa aduhra maalan ragcatayn ama duhurkii wuxuu u niyeestay laba ragca inuu ka tukado waa macnihii gaabintii oo kale wey wain lam yanwi yuusanba niyeysan hadduu doono tarakhusan ruksaba yuusan u niyeysan hadduu doone marba hadduu niyeysto duhurkii inuu ka tukado laba ragco waxay ka dhigan tahay isagoo niyeystay gaabintii wa an yanwiya waa inuu niyeesto alqasra gaabin fii taxarumihi maca taxarumihi fii taxarumihi fiidaas waxaanu ka dhigaynaa bimacnaa maca fii taxarumihi maca taxarumihi xirashadiisa micigeeda waa inuu gaabinta niyeysto marka la leeyahay gaabintaa la niyeysano waxaa shardiga salaadda inaad niyeysato inaad soo gaabinayso goormo weeye markaad niyeysanayso markaad niyeysanayso sheekhu wuxuu ku yidhi waxaa shardi ah maca taxarum allaahu akbar markaaad leedaho salaadda aad xidhanayso markaas weeye inaad markaad niyeysanayso salaadda gaabinteeda amaa markaad xiratay oo allaahu akbar aad tidhi ka bacdi haddii aad niyeysato gaabintii ma ansaxayso ma ansaxayso waxaa shardiga allaahu akbar markaad leedahay iyo niyadii hal mar inay wada dhacaan shardigu wa an yanwiya waa inuu niyeysto alqasra gaabin fii taxarumihi maca taxarumihi xirashadiisa markuu salaada xihanayo waa inuu niyeysto ka asli niya sida niyada asalkeeduba uu ahaan jiray falow nawaahu hadduu niyeysto bacda alixraam markuu salaaddii xirtay ka bacdi ayuu wuxuu niyeystay gaabin lam yanfachu ma anfacayso fa yajibu waxaa waajib ku noqonaya alitmaam salaaddii inuu dhammaystiraa waajib ku noqonaysa markaa wa an yaduuma safaruhu shaksiga musaafirka ah safarkiisu inuu daa'im noqdana waa shard ilaa tamaami salaa ilaa salaadda taam noqoshadeeda laga gaaro waxaa loola jeedaa almaqsuura salaadda uu soo gaabinayo ilaa uu ka salaamo noqsado assalaamu calaykum uu ka yidhaaho intaas safarkiisu inuu baaqi yahay waa shard maxaa baxay salaaddii intii uusan ka salaamo noqsan isagoo salaaddii ku jira ayaa tusaale ahaan deegaankiisii uu soo gaaray see suurtagal ku tahay isagoo salaaddii ku jira inuu deegaankii soo gaaro oo weliba salaaddii oon u dhammaanin inuu magaaladiisa soo galo see suurtagal ku noqon waxay suurtagal ku noqon maalan badduu ku safrayoo dooniyuu saaraa dooniyoo kale ayuu saaraa doontuu ku dhex dukanaayo doontii asagoo ku dhex dukanaaya oo gaabin niyeystay ayaa doonidii salaaddii asagoo ku dhex jira magaalada muqdisho ku soo xiratay welina salaaddii ku dhex jira wajaba calayhi alitmaam salaaddii inuu taam yeelaahay waajib wa an yaduuma safaruhu safarkiisu waa inuu daa'im noqdo ilaa tamaami salaa salaadda uu gaabinayo taam noqoshadeeda ilaa laga gaaro waxaa kaloo shardi ah wa an laa ya'tama qofka musaafirkaah ee salaadda gaabinaya waa inuusan ku dayan bimutimin ruux salaadda taam yeelaya inuusan ku dayanna waa shardi ruux salaadda taam yeelaya inuusan ku dayan waa shardi haddii qofkii isagoo gaabin niyeystay uu salaaddii ku xirto qof salaaddii dhammaystiraya waxaa waajib ku noqonaya salaaddii inuu dhammaystiro inuu salaaddii dhammaystiro ayaa isagana waajib ku noqonaya walow xataa salaad subaxaba allah ka dhigo oo maalan salaad subaxa qof dukanaya ilaa isaga salaadda subaxa waa laba ragco bis ayaad waxaad ku xiratay maalan salaad afar ragcaaad ku xiratay salaad afar ragcaah ayaad ku xiratay dee qofkii salaaddii isagu waa dhammaystiri salaaddii isagii waa dhammaystiri waxaa waajib kugu noqonaya inaad dhammaystirto inaad dhammaystirto waajiba wa an laa ya'tama waa inuusan ku dayanin bimutimin ruux taam yeelaya waa inuusan ku dayan walow fii subxin aw jumuca salaad subaxba ha noqoto ama salaad jumcaba ha noqoto hadday doonto wayajuusu waxaa bannaan halkaa sheekhu wuxuu ku dhammaystiray shuruuddii looga baahnaa qofka salaadda soo gaabinayo musaafirka ah halkanna wuxuu nooga bilaabay sheekha jamaca iyo shuruuddiisii salaadaha marka musaafirku isku jamcin karo qaabka la ysugu jamciyo iyo shuruudda looga baahan yahay qofka salaadaha jamcinayo wayajuusu waxaa bannaan lahu lilmusaafiri musaafirkii waxaa u bannaan aljamcu kulmin ayaa u bannaan bayna alduhri waalcasri duhurkii iyo casirkii dhexdooda inuu kulmiyo ayaa musaafirka u bannaan wa bayna almagribi waalcishaa magribkii iyo cishihii dhexdooda inuu kulmiyana way u bannaantay taqdiiman min taqdiimin horumarin inuu ku kulmiyo way u bannaantay wa ta'khiiran min ta'khiirin gadaalmarin inuu ku kulmiyana way u bannaantay jamcu taqdiim ama jamcu ta'khiir jamcu taqdiim duhurkii iyo casirkii yacni waxay suurtagal ku noqon inuu casirkii wuxuu rabaa inuu soo hormariyo oo xilligii duhurkii ayuu wuxuu isla tukanaa duhurkii iyo casirkii jamcu ta'khiirkana wuxuu suurtagal ku noqon karaa maalan duhurkii inuu dib u dhigo oo wakhtiga casirka uu tukado duhurkii iyo casirkii maqhribka iyo cishahana waa sidaas oo kale jamcu taqdiim markuu samaynayo maqhribka xilligiisii ayuu wuxuu tukanaa maqhribkii iyo cishihii jamcu ta'khiirka maqhribka iyo cishahana waxa weye maqhribkii inuu dib u dhigo oo hadhow wakhtiga cishihii maqhribkii iyo cishihii uu isla tukado taqdiiman min taqdiimin xagga horumarinta ayuu ku kulmin karaa wa ta'khiiran min ta'khiir xagga gadaalmarintana wuu ku kulmin karaa jamacaas marka labada salaadood duhurka iyo casirka marka lagu leeyahay waa la jamcin karaa maqhribka iyo cishahana waa la jamcin karaa jamcu taqdiim ama jamcu ta'khiir isaguna wuxuu iska leeyahay shuruud wuxuu ku yidhi sheekhu bishardi an yakuuna asafaru safarku inuu ahaado shardigeeda ayuu salaadaha ku jamcin karaa dawiilan safar dheer inuu noqdo waa shardi safarkaasoo weliba mubaaxan sidii shuruuddii aanu ku soo marnay qasriga safar la banneeyey inuu yahana waa shardi yanfasilu inuu ka baxana waa shardi camaa iyo ladii kii waa inuu ka baxo marra soo maray wixii hadda aanu soo marnana waa inuu ka gudbo oo uu ka tallaabsado oo waxaanu soo marnay maxaa loola jeedaa magaaladu hadday derbi leedahay derbigaa inuu isaga baxo waa shardi haddii magaaladu aysan dembi derbi lahaynna meesha cumraanka ah ee inta dhisan inuu ka gudbaahay shardigu wayushtaradu waxaa kaloo loo shardiyaa lijamci taqdiimi horumarinta kulminteeda waxaa loo shardiyaa aydan sidii hore oo kale an yabda'a inuu ku bilaabo bisaaxibati اlwaqti waqtiga salaada saaxiibka u ah salaaddaa inuu ku bilaabo waa shardi wuxuu rabaa sheekhu halkan inuu ka guda galo jamcu taqdiimku isagoo yacni jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir shuruud ay dhammaantood ka midaysan yihiin waa jiraan shuruuddii ay ka midaysnaayeen jamcu taqdiimka iyo jamcu ta'khiirka wuu noo soo hormariyey sheekha oo wuxuu ku yidhi bishardi an yakuuna safaru dawiilan mubaaxan jamcu taqdiimna shardigaa wuu leeyahay jamcu ta'khiirna wuu leeyahay jamcu taqdiimku wuxuu iska leeyahay shuruud u gaara jamcu ta'khiirkuna wuxuu leeyahay shuruud u gaara labadaa shardiyo sheekhu uu soo sheegay waa shuruud caam ah an yakuuna safaru dawiilan waa inuu yahay mubaaxan yanfasilu camaa mar waa saddex shardi saddexdaa shardi waa shuruud caam ah laakiin mid walba wuxuu iska leeyahay jamcu taqdiimkuna shuruud u gaara jamcu ta'khiirkuna wuxuu leeyahay shuruud isaguna u gaara wayushtaradu waxaa loo shardiyaa lijamci taqdiimi horumarinta jamcinteeda waxaa loo shardiyaa aydan sidii hore oo kale an yabda'a inuu ku bilaabo bisaaxibati اlwaqti waqtiga salaada u saaxiibkaa inuu ku bilaabo waa shardi waxaa shardigu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala labada salaadood waxaad dooni inaad isku jamciso maalan duhurkii iyo casirkii ayaad waxaad rabtaa casirkii inaad soo hormariso oo waktigii duhurkii aad ku tukatid duhurkii iyo casirkii waxaa la rabaa ku yidhi sheekh oo shardi ah salaada waktigeedii hadda la joogo salaaddaa inaad ku bilowdid shardigu oo maalan jamcu taqdiim markaad samaynayso duhurkii iyo casirkii saaxiibatu lwaqti waxay noqon salaaddii duhurkii haddii maqribkii iyo ceshihii aad jamcinaysid jamcu taqdiim oo aad doonayso ceshihii inaad soo hormariso oo waktiga maqribka aad ceshihii la tukato aad doonaysidna midda hadda saaxiibatulwakti ah ee wakhtigeeda la joogo waa salaadda maqribka wey mar walbaba midda wakhtigeeda la joogo inaad ku bilowdo shardi wey wa an yanwiya wa an yanwiya inuu niyeysto waa shardi haddii marka maxay noqon maxay noqon haddii uu cagsi sameeyo cagsi hadduu sameeyo maxay noqon cagsi hadduu sameeyo ma ansaxayso oo maalan isagoo jamcu taqdiim samaynayo maqribkii iyo ceshihii ayuu wuxuu rabaa ceshihii inuu soo hormariyo oo wakhtiga maqhribka uu la tukado markaasuu wuxuu sameeyey maqhribkii ma bilaabine ceshihii iyuu marka hore ku bilaabay ceshahaasi ma ansaxay lianna waxaa weeye waxaa la waayey shardigii an yabda'a bisaaxibati اlwaqti walidaalika sheekhu wuxuu ku leeyahay wahiya aluulaa saaxibatu اlwaqti waxaa loola jeedaa salaadda ugu horraysa bian yabda'a waa inuu bilaabo biduhri qabla alcasri wa bilmaqrib waa inuu bilaabo qabla alcishaa wainamaa inshturida waxaa la shardiyey atartiib lianna alwaqta waktiga waxaa iskale liluulaa salaadda horaa waktiga iskale fa hiya salaada uulada almatbuuca iyada way midda la raacayo wathaaniyatu salaada labaadna taabicatun laha salaadda labaadna waxay raaci midda uulada ah falow sallaaha salaaddii labaad hadduu tukado qabla aluulaa salaaddii hore intuusan tukan tii labaad uu soo hormariyey lam tasixa salaadaas uu soo hormariyey ma ansaxayso wayuciiduhaa salaadaas uu hormariyey waa inuu dib u soo celiyo bacdaha bacda salaati اluulaa uulada markuu tukado ka bacdi tii kale waa inuu soo celiyo idaa araada hadduu in araada hadduu doonayo jamca taqdiim fain lam yuridhu hadduusan jamcu taqdiim doonayna akhara haaniyata ilaa waqtiha walaa jamca salaadda haaniyada waqtigeeda hala tukado hadduusan doonayn jamcu taqdiim ama hadduu jamcu taqdiim doonayo khaladkii uu sameeyey waa inuu dib u saxo oo khaladkuu sameeyuu saxayo maxay tahy oo maalan maqhribkii ceshihii uu rabaa jamcu taqdiim inuu ku sameeyo ceshihii uu soo hormariyey ceshihii uu marka horeba tukaday maxaa la rabay inuu maqhribka bilaabo ceshihii uu tukaday ceshihii hadduu tukaday ma ansixin ceshihii laba adigay kuu taallaa marka haddaad doonayso jamcu taqdiimna maqhribka tuko ceshihiina soo celi oo khaladkii iska sax haddii jamcu taqdiim aadan doonayna maqhribka iska tuko ceshahana hadhow wakhtigiisa tuko labadaa masalo wey wa an yanwiya waa inuu niyeysto aljamca kulminna inuu niyeysto waa shardi inuu jamcinayo labadii salaadood uu jamcinayo oo duhurkii iyo casirkii uu jamcinayo ama maqhribkii iyo ceshihii uu jamcinayo inuu niyeystana shardiga goormuu niyeysan qabla taxalluli ka xalaal noqoshada ka hor taxallul wuxuu la jeedaa bimacnaa qabla tasliim ka salaamo naqsiga ka hor minhaa min aluulaa salaada uulada ahee hore salaada hore intuusan ka salaamo naqsan ayaa la doonaya inuu niyeysto salaadahan inuu jamcinayo oo markaa niyadani way khilaafsan tahay niyadii gaabinta waxaanu soo marnay shuruudda qasriga haddaanu ku soo qaadanay markuu qofku salaad uu gaabinayo waxaa shardi ah maca taxarum inuu la niyeysto allaahu akbar markuu leeyahay inuu gaabinta niyeysto shardi wey amaa hadduu jamac samaynayo oo jamcu taqdiim tusaale ahaan uu samaynayo jamcu taqdiimka markuu niyeysanayo wuxuu niyeysan karaa fii athnaa'i salaa salaaddii oo dhex iska maraysa wuu niyeysan karaa waxaa la rabaa uun intuusan salaamo noqsan intuusan salaamo noqsan inuu niyeysto ayaa la rabaa uun qabla taxalluli ay qabla tasliim salaamo noqsiga ka hor minhaa min aluulaa uulada intuusan ka salaamo noqsan ayuu niyeysan karaa fatakfii waxaa ku filan niyatuljamci niyada jamca inuu iska niyeysto walow maca asalaam xataa markuu salaamo noqsanayo assalaamu calaykum uu leeyahay markaas xataa waa niyeysan karaa walow maca asalaami min aluulaa uulada xataa markuu ka salaamo noqsanayo niyada waa la iman karaa lixusuuli اlgarad maxaa yeeley muraadkii meesha laga lahaa sidaas uu ku xasili karaa wa huwa muraadku waa tamayizu taqdiimi اlmashruuc horumarinta sharciga ah in laga sooco can itaqdiimi sahwan aw cabathan bidalik taqdiimkii cayaar cayaarta salaadda uu hormarinayey ama halmaan salaaddii uu soo hormariyey waxaa la rabaa taqdiimka sharciga inuu ka soocmo taasina wuxuu ku xasili karaa xataa markuu salaadda uu ka salaamo noqsanayo uulada markuu ka salaamo noqsanayo hadduu niyada la yimaado kaafi wey way ku filanta waxaa kaloo shardigii ku yihi sheekha shardiga saddexaad wa an laa yafsila waa inuusan kala dhex gelin baynahumaa bayna asalaatayni almajmuucatayni labada salaadood oo uu isku jamcinayo qadru ragcatayni laba ragco qadarkooda waa inuusan kala dhex gelin labadaas ragco biaqali mujzi'in wax u gudayo u ansaxaya kan ugu yaraanta badan lagu tukanayo laba ragcoo inta ugu yaraanta badanoo laba ragco ay ku ansixi karto wakhtiga lagu tukan karo laba ragco wakhtigaas waa inuusan u dhexaysiin labada salaadood oo uu isku jamcinayo oo ulajeeddada waxaa weeye labada salaadood markaad isku jamcinayso oo jamcu taqdiim jamcu taqdiimka shuruuddiisa aanu maraynaahe labada salaadood markaa isku jamcinaysid salaadda uulada markii aad ka baxdid haaniyadii inaad hore uga istaagto hore aad ka tukato shardigu amaa haddii salaaddii uuladaa markii aad ka salaamo noqsatay kabacdi haddii sheeko aad iska geshid oo iska sheekaysatay waxaa waajib kugu noqonaya salaadda haaniyada wakhtigeedii inaad ku tukatid wakhtigeedii inaad ku tukatid shardi wey weliba sheekha qadarka wuxuu kugu sheegay waa qadru ragcatayni biaqali mujzi laba ragco qadar laga tukan karo ugu yaraan laba ragco qadarka lagu tukan karo ugu yaraan qadarkaasoo kale haddaad u dhexaysiiso labadii salaadood oo jamcu taqdiimka aad ku samaynaysay jamcu taqdiimkii ma ansaxayo salaada haaniyada ahee labaad wakhtigeedii inaad u dib dhigto waajib wey walidaalika halkaas maxaad ka fahmi wa an laa yafsila baynahumaa qadru ragcatayni biaqali mujzi waxaad ka fahmi in salaadihii rawaatibta ah aan la tukan karin labada salaadood inta udhexaysa maalan salaaddii duhurkii iyo casirkii ayaad waxaa rabtaa inaad isku jamciso jamcu taqdiim duhurkii waa tukatay duhurku muxuu iska lahaan jiray raatiba bacdiya raatiba bacdiya ayuu duhurku iska lahaan jiray raatibadii bacdiyada ahayd uma dhexaysiin kartid bayna duhri waalcasri oo markaad duhurkii ka salaamo noqsatid markaa kabacdi haddaad tidhaha raatibadiiaan u istaagi jamciyaa kaa buray jamcii ayaa kaa burayo markaas waxaa waajib kugu noqonaya casirka inaad dib u dhigtid maxaad samaynay marka si jamci uusan kaaga burin raatibadiina aad u tukatid maxaad samayn waxaad samayn duhurkii markaad tukatid hore uga istaago casirkiina tuko casirkii markaad tukatay salaaddii raatibada aheedoo bacdiyada ahayd bacda alcasri tuko bacda asalaam min alcasri markaa kabacdi raatibadii duhurka tuko wa baqaau safari waa shardigii afaraad wa baqaa'u safari safarka baaqi noqoshadiisii waa shardi ila alixraami ilaa xidhashada laga gaaro bihaaniyati bisalaati haaniya salaadda labaad ilaa uu ka xidhanayo musaafirku inuu safarku baaqi yahana waa shardi oo ilaa salaada labaad maalan duhurkii iyo casirkii ayaad waxaad doonaya inaad ku samayso jamcu taqdiim oo casirkii aad soo hormariso ilaa casirka aad ka xidhanayso allahu akbar casirka aad ka leedahay in safarkii uu baaqi yahay waa shard ilaa casirka aad ka salaamo noqsanaysid sidii shuruuddii gaabinta aanu ku soo marnay casirka ilaa aad ka salaamo noqsanaysid in safarkii aad baaqi ku tahay shardi ma aha laakiin maxaa shardi ah ilaa xidhashada ilaa aad ka xidhanayso safarkii inuu baaqi yahay shardigu halkaas sheekhu wuxuu inoogu dhammaystiray shuruuddii afarta ahayd oo si khaasa uu u lahaa jamcan la yidhaaho jamcu taqdiim haddana waxaanu gelaynaa shuruud jamci ta'khiir shuruud jamci ta'khiir oo qofkii musaafirka wuxuu dooni inuu salaaddii dib u dhigo maqhribkii wuxuu rabaa xilliga cishaha inuu la tukado duhurkii wuxuu rabaa xilligii casirka inuu la tukado jamcu ta'khiirka isaguna wuxuu iska leeyahay shuruud khaasa shuruud khaasa ayuu isaguna leeyahay wuxuu ku yidhi sheekhu wayushtaradu waxaa loo shardiyaa lijamci ta'khiiri gadaalmarinta jamcinteeda waxaa loo shardiyaa niyatu ta'khiiri gadaalmarinta niyeysigeedii ayaa la shardiyaa qabla khuruuji waqti اluulaa salaada hore wakhtigeeda bixitaankeeda ka hor in la niyeesto ayaa la shardiyaa waxaa shardigu ku leeyahay sheekhu markaad doonayso salaadan in wakhtigeeda aad dib u dhigtid oo maalan duhurkii waxaad dooni xilliga casirka inaad la tukatid waxaa shardi ah duhurkii isagoo wakhtigiisii baaqi yahay inaad niyeysato duhurkan inaad tukan doonto xilliga casirka shardigu lianna wakhtiga salaadda haddiiba la gaaro wakhtiga salaadda haddii la gaaro laba shay midaa lagaa rabaa wakhtiga salaadda haddii la gaaro laba shay mid ayaa lagaa rabaa oo waajibka ugu ah labadaas shay midkood muxuu yahay imaa ficlu salaad wakhtigii waa la joogaa salaaddii inaad tukato waa mid waad yeeli weysay oo salaaddii ma tukanaysid oo waxaad rabtaa inaad dib u dhigto salaadan maadaama musaafir aad tahay markaana maxaa lagaa rabaa niyatu ta'khiir niyatu ta'khiir labadaas mid inaad la timaadid waajib wey salaaddii wakhtigeediiba haddii la gaaray laba mid in lagaa helo waajib wey imaa ficlu salaa salaaddii inaad samaysid oo tukatid waa lagaa waayo haddii taa lagaa waayo inaad la timaadid niyatu ta'khiir oo salaaddii aad niyeysato inaad dib u dhigtay wayushtaradu waxaa la shardiyaa lijamci ta'khiiri gadaalmarinta kulminteeda waxaa loo shardiyaa niyatu ta'khiiri gadaalmarinta niyeysigeedii ayaa la shardiyaa qabla khuruuji waqti اluulaa salaada hore wakhtigeeda wakhtigaa bixitaankiisa ka hor inaad niyeysato ayaa shardi ah maalan waxaad ta'khiirinayso waa duhurkii duhurkii isagoo wakhtigiisii uusan tegin oo wakhtigiisii uu baaqi yahay inaad niyeysato duhurka inaad dib u dhigtay shardigu wa baqaa'u safari waxaa kaloo shardiga shardiga labaad wa baqaa'u safari safarka baaqi noqoshadiisiina waa shardi ilaa aakhiri haaniyati salaada labaad aakhirkeeda ilaa laga gaarayo in safarku uu baaqi yahana waa shardi ilaa salaada labaad salaada labaad maxaa loola jeedaa maalan duhurkii aad dib u dhigtay oo xilliga casirka ayaa dib u dhigtay ilaa salaadii casirka aakhirkeeda laga gaaray in safarkii aad baaqi ku tahana waa shardi si labadoodi salaadood laysugu jamciyo oo jamcooda uu ansaxo faslun haadaa midkani faasilhum halkaasuu sheekhu ku dhammeeyey shuruuddii caamka ahayd iyo mid walba jamcu taqdiimkii iyo jamcu ta'khiirkii mid walba shuruuddii khaaska u ahayd ayuu sheekhu noo dhammeeyey raximahu اllahu tacaala walidaalika sidaa shuruuddaas in la ilaaliyo oo qofka musaafirku shuruuddaa uu ilaaliyo waa laga maarmaan dadkii hadda maanta waa iska safrayaan iyagoo wax fiqhiya aan akhrisan wax shuruudahoy ilaalinayaanna aysan jirin qaarkoodna waxayba u malayaanba haddii la safro inaan salaadba lagu lahayn oo waxay ku andacoonayaan oo qaarkood ay leeyihiin baabuurkii waa noo joojin waaye baabuurkii ma noo joojinaya maxaanba tukanaaba salaaddii saasay isaga tegaan fududaysi waajibkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay fududaysanayaan qaarna waxay ku leeyihiin musaafiraan bannahay oo dharkiyaaba nijaas naga ah dharkiyaa nijaas naga ahoo maxaan tukanaa marka waajibkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa looga tegi asbaab taafiha asbaab taafiha xaqiira sababo aada u liita ayaa waxaa looga tegi waajibka ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka caqligiisa meesha shareecadu ay kaala khidaabayso oo shareecadu ay kaala hadlayso waxaa weeye waa caqliga qofka meesha laga leeyahay salaada tuko laga leeyahay waa caqliga wey qofka meesha lagala hadlayo jismigan ma aha walidaalika caqligu intuu baaqi yahay salaaddii waa laga rabaa waajib wey haddii dharku uu nijaas uu kaa yahay qof kaleo musaafir oo gaariga kula saaran dharka ka qaado dharka ka qaada dharkaa ku tuko hadduu nijaas uu kaa yahay haddii aad weyso qofaad dharka qaadto oo wax maaragtaa yacni aad weyso xataa biyihii iyo carradii baabuurka xataa uu joojin waayo waxaa lagaa doonaya habkaaga iyo nidaamka baabuurka aad ugu fadhiso sidaada isaga tuko xurmat اlwaqti ricaayatan lilwaqti xurmada waktigii u tuko xurmatulwaqti haddaad u tukatana salaadda inaad soo celiso ayaa waajib kugu noqonaysa haddii marka salaaddaa xurmatulwaqti loo tukaday maxay faa'iidahay leedahay salaaddii haddii la soo celinayo dadka caamada qaarkood waxay ku leeyihin markaa sidaa u sheegto war haddiiba salaadan aan soo celinayo maxaan ka tukana xurmatulwaqti maxay tahay marba haddaan salaadan soo celinayo maxaan u tukana faa'iidada ay leedahay laba faa'iido laba faa'iido ay leedahay salaaddaa xurmatulwaqti loo tukanayo أولا horta waxaa weeye waa yaعni alimtihاal لأmri الlahi وأmri rasuulihi salى الlahu عalيه wasalam qofku hadduu xurmatulwaqti uu tukado wuxuu qaatay amarkii ilaahay iyo amarkii rasuulka salى الlahu عalيه wasalam وaqiimu الصalaaةa وaatu الزakاة amarkii ilaahay uu ku amray salaada inaad tukato waad fulis haddaad amarkii fulisay faa'iidada labaadee meesha kaaga dhalanaysa waxaa weeye lacala adigoo xurmatulwaqti u tukaday ayaad ku dhimatay safarkii gudihiisii safarkii gudihiisii waad ku dhimatay ilaa dad badanaa la arko safarkii gudihiisii isaga dhimanayo nafteennu meelay gaarayso allahu aclam laguma tashan karo caafimaadka iyo awoodda hadda aad haysato waxaad ku tashan karto ma aha safarkii hadduu qofku ku dhintana waxaa loo qori yuktabu annahu qad salla waxaa loo qori in salaaddii waajibkeedii uu ka dhacay leanna waxaa weeye qofkii intii awooddiisa ahayd iyo intii karaankiisa ahayd wuu tukaday faataquu llaaha ma اstadactum ilahay wuxuu yidhi inta awooddiinna iyo karaankiina yacni ilaahay ka cabsada subxaanahu watacaala qofkani marka calaa xasabi istidaacatihi wa calaa xasabi qudratihi ilaahay uu ka cabsaday subxaanahu watacaala marka labadaa faa'iido ayuu qofka musaafirku heliyo haddii xurmatulwaqti uu tukado kow waxaa weeye waa imtihaalu amri illaahi wa amri rasuulihi salى allahu calayhi wasalam faa'iidada labaad waxaa weeye hadduu geeriyoodo yuktabu annahu qad addaa alwaajib waxaa loo qori inuu waajibkii iska bixiyo si toosa inuu u tukaday ayaa loo qori allah subxana